waxaan rabaa maanta halkan inaan ka jeediyo abiil ama se codsi aan u jeedinayno hay-adaha caalamiga ah iyo wadamada deeqda bixiya ee donorska in ay jirto abaar bilaabatay ka bilaabatay gobolada puntland dhulka hadda aan soo marayna dadku ay ka cabanayeen abaarta jirta iyo midda soo socota maadaama waktigii gugu ay bila ka dhiman yihiin waxaa hay-adda hadma oo noo qaabilsan ka hortagga abaaraha iyo musiibeeyinku ay samaysay baaritaan ku saabsan dhibaatada jirta ama imaan karta maadaama abaarta soomaaliya ay tahay mid mar walba soo laalaabata oo la ogyahay markii dhowr sano la joogaba abaartu ay iska timaado haddana waxaa muuqatay fafaalaheedii iyadoo weliba ay ku sababeynayaan in washi loo jiray ilninadu ay dhanna soomaaliya ka abuurtay daadad oo ah koonfurta dhanka waqooyigana ay ka abuuri kartay amase ka abuurtay abaar aan lagu talagelin amase abaar la filayo inay ka xumaato abaarihii hore u jiri jiray waxaa la sheegay in boqolkiiba lixdan iyo shan dhulka daaqsinka ah amase dadka miyiga ay degan yihiin abaartaasi ay saameynayso waxay noo sheegeen in boqolkiiba toddobaatan xoolaha puntlandna ay abaartaasi ay saameyn doonto oo ay dhibaato gaarsiin doonto waxaa kaloo ay noo sheegeen in laba boqol iyo saddexiyo toban kun oo qof oo u dhiganta hal dhibic laba hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo dadka reemiyiga ah ee ku nool puntland abaartaasi ay dhibaato u geysanayso mushkiladaha abaartu keentay waxaa ka mid a iyadoo oo dadkii abaartu markay heshay xoolihiina qiimahoodii oo hoos u dhacay oo hadda aada moodo neefka xoolaha qiimihiis shalay uu joogay qiimo yacni kala baroo bar ah maanta uu joogo neefkii boqol dollar joogay maanta uu konton dollar joogo marka dhan waxay ka haystaa dhibaato iyo xoolihii oo dhimanaya dhan waxaa ka jira biyo la-aan ay abaartu keentay dhanna waxaa ka jira xoolihii qiimahoodii oo runtii aada iyo aada isu dhimay dadku marka waxay jecel yihin inay ka guuraan meesha abaarta una guuraan dhulka kale oo ay ka jirto roobku ka da-ay taasina dhibaato kale ay abuurtay waxay abuurtay in markii lasu soo guuro dadku horta inay guuraanba dhibku noqoto sababtoo ah waxay naloo sheegay in reerka in la raraahi halkii baabuur uu ku qaadaya kun iyo laba boqol oo dollar marka yaa awooda kun iyo laba boqol oo dollar dadka awoodi karahay waa iska kooban yihiin waana yar yihiin laakiin haddii bay awoodaan oo tagaan dhul roob ka da-ay amase ka wanaagsan dhulkoodii ina waxay keentay arrin aada u dhib badan oo ah laysku dhaco dadkan dad qabiila weeye marka laisu soo guuro soo guuritaankaasi xoolihii isu soo guuraya xataa kuwii caafimaadka qabay waxaa saameynaya kuwaan caafimaadka qabanin oo oo dhibaataysnaa dadkiina waxay isu imaanaysa marka lasu soo guuro in dhibaato iyo dagaal iyo shido ay abuuranto loo baahan yahy marka dhulkooda dadka in lagu wax lagu siiyo lagu hayo si markaasi ay u awoodaan inay u deganaan dhulkoodii waxaan rabnaa marka ka xukuumad ahaan dowladda puntland daca waajib baa naga saaran mid dowliya mid diiniyaba waa naga saaran yahay dadka puntland oo dhibaatada haysato in dowladda u istaagto lahaatana qorshe ku aadan abaarta laakiin waxaan filaynaa rajeynayaa aan ogahaynaa in ay naga tan badan doonto oo dowladda puntland keligeed aysan awood u lahayn inay xaaladaasi ay wax uga qabato marka anagu dadaal baa na faran dowlad ahaan waana dadaalaynaa waana dadka yagana waajib naga saaran weeye in aanu la qeybsano dhibaatada in aanu intii aanu ka fududayn karno ka fududayno laakiin waxaan rajeynayaa beesha caalamka iyo cid kasta oo arrintaas ka geysan karta gacan inay ka geysatay insha allahu dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntlandna usii digno inay u diyaargaroobaan dad walaalahoodii inay abaartaasi hayso dhici doontana waqti aan dheereen haddii waqtiga guga hadda bisha waxaan ku jirnaa february waxaana ugu soo horeysay april amase may baan rajeynaya marka waqti dheer baa udhexeeya dadkuna intaas ma sii awoodi karaan haddii abaar sii ahaato in ay runtii ay sii adkaystaan marka inaanu ku talagalno shacab ahaan ku talagalno dowlad ahaan ku talagalno beesha caalamkana aan u sheegno in loo baahan yahay in arrintaasi hadda laga digtoonaado oo dhaqaalaha tirada badan ee soomaaliya loogu talagalay ee mararka qaarkood sida maaliyacniga ah loo bixinayo in dadka lagu badbaadiyo loona qorsheeyo loona diyaargaroobo in arintaa wax laga qabto waxaan rajeynayaa guul waxaan rajeynaya ilaahay inuu noo fududeeyo dhibaatadaas ka fududeeyo dadka ilahay waxaan ka baryayaa inuu roob iyo madar khayra ummadan u keeno isagaa awoodda leh isaga ayaa dadka dhibaatada ka saari kara isaga ayaa kafeyn kara cid kaloo kafeyn kartaa ma jirto marka ilahay awoodana ka baryaynaa inuu arrinta noo fududeeyo dadkana uu dhibaato ka dulqaado waxaan loo bahay waktigaan oo kale in gacmaha laisqabsado si wada jiraan arrintaan loo wajahadee laa yihahdo aada iyo aad baad umahadsantihin mudane madaxweyne maxamed saciid s b c abaartan bilowga ah oo hay-adda masiibooyinka sii odorsatay marka la eego deegaanada puntland waa balaaraya marka halkee ugu daran dhulka hadda ugu daran waxaa weeye qeyb kamida bari karkaan iyo sanaag iyo dhulka sool balatooga la yihahdo ayaa ugu daran dhulka ugu roonna hadda si la sheegayo waa mudug iyo hawd iyo dhulka noocaasi laakiin waxaan rajeynaa dhulka laftigiisa hadda roob ka dacay in maadaama yani roob gugi roobkii gugu weli uusan dhoweyn laftigoodu inaysan xoogaaba korayin kuwa kale maahane sida maalan mudug iyo cayn iyo meelaha noocaas oo roobab ka da-ay waxaan rajeynaya iyaga laftigoodu in dhibaatadu aysan la fududaan doonin hadii la yihahdo laakiin hadda waa la kala roon yahay waxaa u daran waxaa wey gobolka karkaar iyo bari qeyb kamida iyo sanaag sida la sheegay iyo dhulka la yihahdo soolka maanta jimca waxaa la kulmaysay hay-adaha waa shaqeynayseen marka hay-adaha ma idin ballanqaadeen wax ka qabanayaan waa la kulmay hay-adaha ilaa soddon hay-adood baa kala baa maanta maanta la kulanay waxaan u sheegaynay waxaa weeye sideedaba waxaa la rabaa maadaama dhibaatada abaartu ay tahay mid soo laalaabata waxaa la rabaa in ay leeyihiin yani hay-aduhu contingency plan kusii talagal waa inay lahaadaan maaha markii abaartu dhacdo oo shidada ay bilaabato oo dadka xoolihii dhintaan oo dadkii dhibaatooba in la ororda maaha waxaa weeye dhaqaalaha soomaaliya gelaya dhaqaalaha loogu talagalay hay-adahan ay hayaan waa inay kusii talagalaan waxaan wax dhici kara inay tahay maadaama lasii garan karo la ogyahayba inay dhacayso marka in lagu sii talagalo qorsho laga yeesho isla markiina markii dhibaatada timaado laga jawaabaa loo baahaya marka insha allah waan rajeynaynaa inay iyana wixii awoodoodaha ay ay qorsheeyaan kole shirar dambe kale aan isugu imaan doonaa laakiin hadda waxaa loo baahan yahay action waxaa loo bahan yahay tallaabo in la qaado oo dhibaatada dadka la adress garaya u baahana